warbixinno isxigxigaha ay soo saarayeen ciidamada booliiska dalkani kenya sirdoonka dalkani ay quudinayeen ayaa waxay sheegayaan in kooxaha al-shabaab dalkani kenya gudihiisa dhacdooyin kala duwan ay ka geysan karaan dowladda iyo dadka shacabka gobolkani ku dhaqan iyo gobolka xeebta oga digayso dhaqdhaqaaqyadaasi kooxahaasi doonaya in dilal ay ka geystaan gudaha gobolkan xeebta iyo gobolka waqooyiga bari iyo guud ahaan dalkani kenya in foojignaan laga muujiyo nuur cabdow ah falanqeeyo ka faallooda arrimaha ammaanka gobolkani waqooyiga bari iyo arrimaha insaanka ayaa qaba digniinaha iminka dowladdu ay ka soo saarayso kooxda al-shabaab ay sheegayso in qulqulatooyin ay ka geysan karaan gudaha gobolkani ama ay tahay mid aana ku cusbeen dhagaha muwaadiniinta kenyaanka balse su-aalo la iska weydiinaya ka hortag la-aanta waxaa keenay
intelligence kenya soo saaraan sirdoonka soo saarta ama boliis kenya soo saarta wax cusuban maahan dhulka way nimankaas way ku jiraan dhanka soomaaliyana waa dugtahay inkastoo xaduud dheer aan la nahay intay joogaan inta meel meel fog nagama jiraan ka warbaahinta gudaha dalkani kenya ayaa lagu tusayay tiro ay dowladda dalkani kenya aaminsan tahay inay yihiin kuwa doonaya in qulqulatooyin ay ka geystaan sidoo kalena waxay duldhigayeen lacago taasina waa midda inta badan dowladda dalkani kenya ay farta ugu fiiqayso in tiro badan oo muwaadiniin kenyaana gudaha dalkani kenya ay ku soo noqdeen ay ku soo noqdeen qulquulatooyinna ay ka geysanayaan haatee cabdow iyo khubarada kale ee falanqeeya arrimaha amniga ayaa qaba tirada ugu badan ee gudaha dalkani kenya soo gelayo inay yihiin kuwo gudaha kusii sugan marka lama wax cusuban oo hadda ku cusuban maaha maalin kasta dowladda kenya inay dhexda inta saas inta saas maalinta waa loo sheegaa annaga hadda gaar ahaan mandara county hadii yidhaahda intaasoo meelada lagu sheegay eriyada lale xaggaas ay joogeen haddaba markii uu taariikh songo markuu labaahay taariikh labaatan laba markaa bisha laba tuulo oo ka tirsan deegaanka mandara county ee bariga mandaraisa la yira meel hareer hoose la yira iyo kamor ceelo meel ku jirta ilaa iyo soddon adi labaatan iyo shan kilomitr mandara ayaa qasdeen
dowladda dalkani kenya ayaa mar walba qabto inay kahortag ku samaynayso dhacdooyin kala duwan oo suurtagalnimada ka dhici karay gobolkani ayna fashilishay tiro fara badan oo doonaya in dalkani kenya weeraro ku soo qaadaan sidaasina waa sida uu ku doodayo charles owino afhayeenka ciidamada booliiska dalkani kenya base nuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in ka hortagga laamaha amniga dalkani kenya inuu yahay mid aada ooga yar sida dowladdu ay iminka qabto horta dii marmar qaar ad fiirisa waxa waxaad leedahay dowladda ku jirta maxaa dadki haddii la ogyahay meeshay joogaan oo cadadooda la ogyahay qiyaastooda la ogyahay oo awoodooda la ogyahay wixii haystaana la ogyahay maxaa ku dhibay ciidamada dowladda kenya inay la degaasho dadkii toos ula degaasho dadka magaalo kuma dhex jiraan meel duuray degan yihiin hooday degan yihiin maxaa marka dhibka ku jiro waxay ka celinaya dowladda kenya inay tilaabo ka qaado dadkooda bishan rabadlaanka ayaa dowladdu waxay sidoo kale soo saartay warbixin ay kaga hadlayso in xarakada al-shabaab tiro ka tirsan ay ka soo gudbeen xuduudda kenya iyo soomaaliya halka qaar kalena ay ka soo gudbeen kenta boni forest ayna doonayaan inay dhacdooyin ka geystaan xarumaha inta badan dadku ay isugu imaadaan oo ay ka mid tahay goobaha waxbarashada iyo goobaha dadka masiixiyiinta u cibaado tagaan maxamed faarax shire v o a garisa